waxaa maanta ciidamada amniga gaar ahaan hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee soo bandhigtay mid kamida masiibooyinkii dalka soo maray oo wariyaal fara badan inuu dhagaray ama wax ka maleega dilkoodii lagu tuhunsan yahay loo heysto ninkaasoo lagu magacaabo xasan xanafi xaaji ood ogtihiin in maxaa la yirahdaa hay-adaha sirdoonka soomaaliyeed ay ka qabteen xuduudka udhexeeya dalkeena iyo dalka kenya isagoo kusii baxsanayo raba inuu galo dalka kenya ayaa waxaa ka warhelay sirdoonka soomaaliyeed sidaasaana lagu soo gacangeliyey wada shaqeyn shacabka iyo dhexmartay hay-adaha amniga waxauna maanta ku xiran yahay magaalada muqdisho joogaa oo ku dhowaad isbuuc lagu hayaa halkaasoo su-aal lagu weydiin doono islamarkaasna la geyn doono maxkamad cadaaladeed